waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan
منزلة من الله على أنه أصل من أصول الاعتقادية jawaabta waa sax su-aasha xigtahay waxaa iska leh fooman waana tarabiyo waxayna u dhacaysaa sidatan maa hiya alamaana maa hiya alamaana
الأمانة هي, المهو... هي الأمور المهمة التي شرع الله سبحانه وتعالى الأمانة هي هي من أمور المهم... الأمانة هي من أمور المهمات التي شرع الله بين الخلق وعليها من أم... من صفات محمودة بينهم بينهم وعليها وعليها ترتكز حياة الأمة
su-aasha xigtaay waxaa iska leh fasalka fumtu waana carabi sida tan ayna u dhacaysaa maa huwa aladab maa huwa aladab ama carif aladab
الأدب من العلوم العربية التي تنمي المعرفة اللغوية للطالب اصطلاحان وحواي تعريف عن اصطلاحان كلين اصطلاحان ونقناه هو الكلام البليغ الموجز المؤثر في النفوس والكلام البليغ المؤثر عن العاطفة ما هو الكلام البليغ الم... هو الكلام البليغ عن العاطفة المؤثر في النفوس ما جوات من الصحة تعرفهم
الكلام البليغ المعبرة عن العاطف مؤثرة في النفوس
وصح su-aasha xigtaay waxaa iska leh fasalka fom foman foman cafwan waxayna leedahay sida tan udkur aqsaam aladab udkur alaqsaam aladab
أقسام الأدب أربعة الخطاب الخيال الإفكار والعاطف وال العد العد كذا معناها الافكار والالفاظ والتراكيب جوابته معها متصحح
الأدب ينقسم إلى نوعين رئيسين أولهما الشعر الثاني النثر جوابته وصح سؤال شحكتاي waa maadada fiisikska waxaana iska leh fomtu waxay leedahay sida tan si fiican dhaga u fur how many seconds will it take for a satellite to travel 450 kilometer at a speed of 3000 meter per second mar labaad how many seconds will it take for a satellite to travel 450 kilometer at speed of 3000 meter per second markii ugu dambaysay how many seconds will it take for a satellite to travel 450 kilometer at a speed of 3000 meter per second. su-aasha xigtaa waxay leedahay drive v equal to u plus at in other word drive first equation of motion su-aasha xigtaay waa biology waxay noogu dhacaysaa sida tan soo socoto N- waxaa iskale form two name any three common characteristics of animals name any three common characteristics of animals of all animals
The three, the three characteristics of, of living things is growth, life cycle, your nutrition.
correct su-aasha xigtahay waxaa iskale form one aan aamusno name any three organelles found in the cell name any three organelles found in the cell waxaa weeye any any cytoplasm endoplasm and lysosome correct su-aasha xigtaay waxaa iskale fasalka form two waa chemistry Sa- waxay noogu dhacaysaa sida tan state any two main branches of science state any two main branches of science
They are formal science and social science.
xigtahay waxaa iskale fasalka form one waa isla chemistry waxayna leedahay state any two main branches of chemistry state any two main branches of chemistry
organic chemistry inorganic chemistry to waa sax su-aasha xigtahay waxay noqonaysaa maadada englishka su-aasha koowaadi waxaa iskale fasalka form two use the following to fill the blank space many much a lot of tana sidaabay sax ku tahay su-aasha kaloo xigto waxaa iskale form one waana midda meesha ku qoran ma aragtaan jawaabta waa sax su-aasha xigtaaye tartanka anaga su-aasha noo xigta waxaa weeye waa xisaab math waxayna leedahay four jawaabta waa sax su-aasha xigtaaye waa maadada geography ama juquraafi waxayna leedahay tida sida tan soo socota waxaa iskale fasalka form two qeex ereyga juquraafi qeex ereyga juquraafi okay jawaabta ereyga juqraafi waa erey asalkiisu yahay afka gariiga wuxuuna qaybsamaa laba qaymood oo kale ah garaafia iyo jio ereyga juqraafi waa erey asalkiisu yahay afka gariiga ka sujuud afka gariiga
okay jawaabta maha mid saxa
Geography waa ereyga Giriiga wuxuuna u qaybsamaa laba erey. Joko oo micnaheedu yahay dhul, raafi oo tilmaama.
correct waa isla juqrafi su-aasha xigtaay waxaana iskale fasalka fooman waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg laamaha cilmiga juqraafiga sheeg laamaha cilmiga juqraafiga
juqraafiga dabiiciga iyo juqraafiga aadanaha la xiriiro jawaabta waa sax su-aashani waa su-aal taariikha waxaana iskale fasalka form two waxay leedahay qeex ilaha koowaad ee taariikhda keen laba tusaale qeex ilaha koowaad ee taariikhda keen laba tusaale
waa wixii la qoray ama la xardhay kuna saabsan waqtiga ay dhacdo dhacday tusaalaha caleenta bardaha xardhid
correct jawaabta waa sax sheeg muhiimadda ilaha taariikhda ay leeyihiin
natiijada ka dhalata falgalka xiriirka uu la leeyahay aadanaha deegaankiisa iyo meelo loogu talagalay in lagu aruuriyo xogta dukumentiyada ilbaxnimada iyo taariikhda ah sax jawaabta waa sax waxaynu soo gaaranay gebagabadii waa maadada af soomaaliga ama suugaan okay su-aasha xigtahay waa soomaali waxaana iskale fasalka fom waxayna leedahay sida tan waa maxay fal waa maxay fal
falku waa ere muujiya ama warbixin buuxda kaa siiya falkaas
jawaabta ma aha mid saxa
falku waxa uu ka mid yahay qaybaha hadalka naxwa af soomaaliga waxa uu caddeeyaa ama wax ka sheegaa wax kastoo la qabanaya ama la qabtay ama la qaban doono jawaabta waa sax waa soomaali waxaana iska leh form one fasalka koowaad waa maxay waa maxay waa maxay erayeyn waa maxay erayeyn
ereyeyntu waa barashada xeerarka ku saabsan sida ereyada isu bedelaan qaabkooda kooxkooxaan aan raacaan ereyo kale si ay u sameeyaan weero correct jawaabtu waa sax fasalka foom two wuxuu la imaaday dhibco toban iyo saddex dhibcood halka fasalka fooman uu la imaaday labaatan dhibcood
waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan waxbartaan